asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeennimo qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo magacaabay guddi soo baaraya xildhibaanadii foodada ka sameeyey axaddii xarunta golaha shacabka baarlamaanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya oo maanta xilkii u kala wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda dekedaha gadiidka iyo badda iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaas mucaaradka somalilan oo loo ogolaaday inay qabsadaan banaanbaxyo nabadeed xilli ay ka digeen in la caqadeeyo kenya oo maanta dooranaysa madaxweynaha cusub xilli laba siyaasi oo miisaan culus ay ku loolamayaan tartanka doorashada iyo al-shabaab uu u hanjabay dadka ka qaybgalaya ama ka qayb qaadanaya doorashada ka socota gudaha dalkaasi kenya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isu maqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo arbaca ah waa habeennimo talaada ah taarikhdan waxay ugu beegan tahay sagaalka bisha sideedaad ee agost sanadka laba kun labaiy labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran haddii aanu ku bilaabno saaxiibyaal ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta xilalka u kala wareejiyey wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka mahdi maxamed guuleed qadar iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya saalax axmed jaamac ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaana markaasi ugu mahadceliyay ra-isulwasaarihii hore ee ra-isulwasaare ku-xigeenkii hore ee dalka shaqada quruxda badan oo dalka usoo qabtay waxaana markaasi munaasabada goobjoogaha qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda ra-isul wasaaraha dalka iyo wasiirada markaasi ama labada ra-isul wasaare ee ku-xigeen ee xilka markaasi ku kala wareegayay dhinaca kan leh gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya aadan madoobe ayaa magacaabay guddi soo baaraya xildhibaanadii foodadah sameeyey axaddii lasoo dhaafay xilli markaas xukuumadda codka kalsoonida loo qaadiyey cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa faahfaahinaya
waa buuq iyo sawaxan oo toddobada bishan ka dhacay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa iyadoo taas laga duulayo gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa magacaabay guddi kumeel gaar ah oo soo baara dhacdadii nidaam darrada ee toddobada bishan ka dhacday xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho halkaasoo dhowr xildhibaan ay foodo ka sameeyeen fadhiga mid ka mid ah xildhibaanada uu guddoonka ku tuuray caag guddigan oo ka kooban shan xildhibaan ayaa kale ah xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa xildhibaan axmed xildhibaan maxamuud cabduqaadir xaaji iyo xildhibaan ismaaciil fiid maxamed waxaana la faray xubnaha guddigan in warbixin ay ka keenaan dhacdadaas nidaam darrada ahayd ee ka baxsanayd anshaxa golaha ee gacanka hadalkii iyo sawaxankii hareeyay golaha maalintii axadda oo codka kalsoonida loo raadinayay xukuumadda danqaran ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare qodobka sagaal iyo tobnaad ee xeerhoosaadka golaha shacabka ee qeexaya nidaamka fadhiga wuxuu gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka soddon iyo saddexaad islaa shan ee xeerhoosaadka golaha shacabka u magacaabay guddi kumeel gaar ah si ay ugu guungaaraan wixii dhacay oo guddoonka ku tilmaamay mid aan loo baahnayn oo nasiib darro ahayd diyaarinta warbixinta oo dhammaystiran oo ku aadan natiijada kasoo baxda xog ururinta iyo tala soo jeedinta kadib waxay guddiga ku soo celin doonaan guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaan maxamed xasan murjaan oo dhacdadaas kadib waraysi bixiyey ayaa ku dooday in uu beel ku matalo golaha shacabka beesha uu matalana aysan wax wasiira ka helin xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare sidaas awgeedna uu u sameeyey fowdo natiijada kadib lama oga tallaabada laga qaadi doono xildhibaan murjaan oo baaritaanka kiiskiisa guddi xildhibaano ah loo saaray cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
aada buu u mahadsan yahay horyahayga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir dhinaca kan leh xubnaha markaas uu magacaabay guddoomiye aadan madoobe uu markaa qeyb uu ka ahaa xildhibaan cabdiraxmaan odowe ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay inuu markaa ka cudur daadanayo xubinadaas oo xubinnimada markaasi guddigaas soo baaraya dhacdadaasi ka dhacday xarunta golaha shacabka ee fooda xildhibaanada qaar ay sameeyeen waxa uuna ku bilaabay waxaan ka cudurdaaranayaa ama ka cudurdaarasho aniga oo u mahadcelinaya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe aadan madoobe buuri waxaan ka cudurdaaranayaa kamid noqoshada xubinnimada guddigan hoos ku lifaaqan xildhibaanada saaxiibaday ah waxaan kula dardaarmayaa in aan mar walibaba ilaalino anshaxa iyo dhaqanka wanaagsan xasuusinaane inaan nahay indhihii dalka waa qoraal markaasuu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo markaasi ka jawaabayay fariintii kamid noqoshada xubinnimada guddiga uu magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya dhinaca kale wasaara ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac ayaa maanta xilka u kala wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda dekedaha gadidka iyo badda iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaas mahad axmed nuure ayaa ka warmaya
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa maanta ka qayb galay munaasabada ay kula kala wareegayeen xilalka wasiirka cusub ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ee badda ee dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi axmed jaamac ilkajir iyo sidoo kale wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya maryan aweys jaamac sidoo kale munaasabadan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyeen ka tirsan dowladda federaalk iyo soomaaliya oo isugu jira wasiiro xildhibaano agaasimayaal iyo marti kale ee ka qayb galay munaasabada xilwareejinta ugu horeyntiibaa munaasabada xilwareejinta waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha gaadiidkiiyo badda ee soomaaliya maxamed cismaan cali dhagaxtuur wasaaradda dekedaha gaadiidka badda ayaad ra-isul wasaare maanta goobjoog ka tahay xilwareejinteeda wax cusub ma ahan xilal lala kala wareego waa sunno oo dalka soomaaliyeed soo martay marka waa kusoo dhaweyneynaa dhanka kale wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ee badda ee soomaaliya maryan aweys jaamac ee goobta ka hadashay xilka ay maanta ku wareejinaysa wasiirka cusub ee wasaaraddan ayaa sheegtay in muddadii xilka ay joogtay isbeddel weyn wasaaraddu ka dhacay islamarkaana shaqooyin muhiim ay qabteen runtii sharaf weynay noo tahay mudan ra-iisul wasaare sida hore loo sheegay xilka waa meerto waa runtii wax nagu waajiba dadka nagala wareegaya ama mas-uuliyiinta aan ku wareejinayno inaan kusoo dhaweyno wasaaradda dekedaha gaadiidka badda shaqaalaha sidoo kale inay nala soo dhaweeyaan wasaaraddan muddaan joognay anigii wasiir ku-xigeenkeyga runtii wada shaqeyn wacan ayaana dhex martay inta aada ku jirtayna runtii waxaan briefgaraynaynay wasiirka iyo ku-xigeenadiisa howlaha ay wasaaraddu qabatay oo runtii aada u baaxad badnayd inta dhimanna aan rajeynayno inay hore uga sii ambaqaadaan runtii waxaan rabaa inaan shaqaalaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka baddan uga mahadceliyo wasiirka cusub ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ee badda ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir oo goobta uu xulka kula wareegaya ka hadla ayaa xusay in isbeddel muuqda ay ku samayn doono wasaaraddan intuu xafiiska joogo islamarkaana ugu baaqay dhammaanba howlwadeennada wasaaradda in la laba jibaaro howlaha muhiimka ee wasaaraddan ay qaba jirtay
waxaan ku rajo weynahay muxuu ahaa in hawsha adag aada hayseen aada ku ammaanantihiin ee laydinkuna ammaanay wasiirkiinu idinku ammaanay iyo dadaalkaa ziyaadada aada muujiseen inaad halkasii wada doonno haddii alla yari waxaan ilaahay ka baryayaa inaynaan noqon kuwii khilaaf iyo isqabsi iyo waxaas ay ka yimaadaan mxu soomaalidu inta badan khilaafku wuxuu ka yimaadaa muxuu ahaa iska sheekooyinka iyo yaroo iska doqona laakiin taasuna ma dhaci ma dhici doonto nuuqdheed waxaan odaweynoo soo shaqeeyey marka muxuu ahaa i hope inaynaan muxuu ahaa wax dhibaataana ka dhicin nin walba shaqadiisa inuu wato only waxaa keliya ee un muhiimka ah waxweyaan khidmadda loo qabanayo dalka waxweyaan dekaddu waxay ka mid tahay meelaha dakhligu ka soo galo dowladda haba iska yaraada ama haba badnaa hadduu rabee marka inaynu sii laban laabno maahaane muxuu ahaa ma rabno inuu hoos uga dhaco ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ay xilalka kula kala wareegayeen labada wasiir ayaa xusay in looga baahan yahay wasiirka cusub ee wasaaradda maanta xilka la wareegay isbeddel muuqdo maanta aniga farxad weyn bay ii tahay inaan xilka u kala wareejiyo laba qof oo aada u qaaliya oday soomaaliyeed oo xilka la wareegaya iyo marwo soomaaliyeed oo xilka wareejinaysa maryan aways waxaanu soo wada shaqaynay muddo hadda shan sanno iyo dhowr bilooda ayaanu wada shaqaynaynay qof aada u howl kara weeye daacada afgaaban ixtiraam badan golaha intaanu ku jirnay hawsheedu iyadoon dhawaaq badan lahayn bay socon jirtay de waxaan ka warqabaa heshiisyadii iyo wadaxaajoodkii lala gelayay dalal kala duwan iyo kambaniyada hadda arrimahan inala maareeya iyo doorkii ay ka qaadatay marka xilku waa meerto laakiin marnaba lama ilaawi doono mar yanay doorkaagii hogaamineed ee aada ka soo fulisay mahad nuuri axmed raadiyaha iyo t v-ga dalsan muqdisho
maasanid mahad nuure axmed ayuu kaasi ah saaxiibayaal weli warka habeenimo ayaad la socotaan markaana kenya ayaan aadaynahay halkaas oo maanta dadweynaha halkaa ku nool ay u darareen ama safaf dhaadheer ay u galeen codbixinta goobaha doorashada oo si weyn ay ugu loolamayaan musharaxiinta kale ah wasaare ku-xigeenka dalkaas william samey ruto iyo hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn dalkaasi kenya raila amolo odinga oo markaasi saaxiibo dhow dhowaan ay noqdeen madaxweynaha xilka kasii baneynaya uhuru mugai kenyatta haddaba natiijada ah wararka ugu dambeeyay ee la helayo ayaa sheegaya in hordhaca in raila omolo odinga uu markaas codadka uu markaa uu ku horeeyo oo lasoo sheegay in konton iyo laba boqolkiiba uu ku horeeyo halka william samey ruton oo asagana uu yahay codadka la tiriyay iminka uu heeso afartii lix boqolkiiba waa natiijooyinka hordhaca inkastoo si saxa natiija aan la ogeyn dhinaca kale wararka ugu dambeeyey shacabka siay u codayeen iyo dareenkooda waxaa warbixintan ku eegaya waryahayga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
shacabka dalka kenya ayaa maanta safaf dheerdheer u galay doorasho aada laysugu hayo iyada oo laba siyaasi oo miisaan culus ay ku loolamayaan tartan madaxtinimo oo aada laysugu dhow yahay dalka ayaa rajeynaya in xukunka si nabdoon loogu kala wareego kadib ku dhowaad toban sannadood oo uu ka talinayay madaxweyne uhuru kenyatta ha yeeshee waxaa jira walaac ku saabsan in doorashada lagu shubto kadib markii uu dhiig ku daatay doorashooyinkii hore oo murno hareeyey in ka badan labayo labaatan milyan oo qof oo qiyaastii boqolkiiba afartan ka mid a ay ka yaryihiin da-da soddon iyo shan sano jir ayaa isu diiwaangeliyey in ay codeeyaan iyada oo dalkana uu wajahayo sicir barar xoogan iyo abaaro madaxweyne ku-xigeenka iminka william ruto oo konton iyo shan sano jir ah ayaa la loolamaya royle odinga oo ah toddobaatan iyo toddoba sano jir muddo soo ahaa mucaarad dhacdooyinka qaar ayaa dib u dhigay in la furo goobaha codbixinta waxaana lagu soo waramay cilado ku yimid qalabka diiwaangelinta codbixiyaasha qaarkood ruuto ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee codeeyey isaga oo codka ka dhiibtay gobolka uu ku xoogan yahay ee rift valley odinga oo loo yaqaano baaba oo markii shanaad u tartamaya madaxtinimada dalka kenya ayaa goor dambe codkiisa ka dhiibtay xaafadda kibra ee nairobi waana isku codeeyey falanqeeyaal badan ayaa aaminaadooda siyaasadeed ku muujinaya in odinga oo mar soo ahaa maxbuus siyaasadeed iyo ra-iisul wasaare uu ka adkaan doono ruuto
dhinaca kalena iyadoo xaaladdu sidaas ay tahay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lasoo sheegaya in weeraro kala duwan ay xalay ay ka fuliyeen meelo badan oo kamid ah gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya goobaha codbixinta ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in weerar ay ka dhaceen goobaha qaar halka al-shabaabna ay handadayaan dadka shacabka ah sida markaasi ay isu weerarayaan saraakiisha laamaha amaanka ee dalkaasi kenya xalay dagaalamayaal lagu shakisan yahay in ay yihiin al-shabaab ayaa la rumaysan yahay inay weerar ku qaadeen deegaan hoostiga mandheera gaar ahaan aagga xuduudda wararku waxay intaa ku darayaan in kooxda ay jartay isgaarsiinta deegaanka carabiya oo markaasi bariga mandheera ah dadka deegaanka ee ku nool xuduudda ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta maadaama ay ka cabsanayaan al-shabaab sidoo kale waxaa jira warar soo baxaya oo ku saabsan in al-shabaab ay dadka ka hor istaagayso inay u safraan deegaanada bariga wajeer si ay markaasi ay usoo codeeyaan hargeysana haddii aan eegno xukuumadda maamulka somalilan ayaa markaas u ogolaatay mucaaradka waa xisbiyada mucaaradka eh in markaas ay dhigaan banaanbax ay in muddahaba ay ku qeylinayaan xubnaha mucaaradka in halkaasi ay ka sameyn karaan waana loo ogolaaday inkastoo ay ka digayaan in weli ay carqaladeyn karaan hay-adaha ammaanka ee maamulka somalilan ee booliiska axmed maxamuud dowl ayaa hargeysa kasoo diray
guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarid ee u cudiyey wadani faysal cali waraabe iyo xirsi cali xaaji xasan oo xarumaha xisbiyadaasi kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xukuumadda ay isla qaateen inay qabsoomaan dibadbaxyadii nabadeed ee hore ugu baaqeen xisbiyada mucaaridku ee la filaya inay dhacaan maalinta khamiista ee koob iyo tobanka bishan ee aynu ku jirno waa kuwan guddoomiyeyaasha oo arrintaasi ka hadlaya waxaa ogtihiin maanta waxaan hadda ka soo baxnay shir aanu ku lahayn xafiiska wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed warqad buu shalay soo qoray warqaddaasi wuxuu nagu dalbaday inaannu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta tobanka sidii baannu yeelnay alxamdulilah rabbilcaalamiin aan wada hadalna waxa weeye aan heshiino iyo day inoo ahaan jirtay caadadayna halkan waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa shan wasiiroo kale jawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo kenya aanu aad u naqaanin reer somalilan ayaannu kala kulannay waxaannu isla heshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintaan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaaraadkeena salmiga ah ee distooriga ah eenu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore eenu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhex galeen inuu insha allahu tacaalaa si nabadgelyo ah khamiista inoogu dhici doono saa dambaa
dhammaan taageerayaasha xisbiga iyo shacabka reer somalilan ee samaha jecel ee somalilan jecel waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaargaroobaan mudaharaadkii silmiga ahaa waa mudaharaad dastuuriya waa mudaharaad waxa weeye la ilaalinayo sharciga la ilaalinayo nabadgelyada la ilaalinayo mar walbana sidii maalintii horeba ay u ilaalinayeen taageerayaashu waxaanu leenahay mar walba nabadgelyada ilaaliya xoojiya cidda aragtaan inay qulqulad ku wada nabadgelyadana kala shaqeeya ciidamada ammaanka oo ka ilaaliya wax kasta oo dhaawici kara somalilan waxaa marka labaad aan u sheegayaa taageerayaashada ku wargelinaynaa iyo dadka mudaharaadka doonaya somalilan dhammaantood ee doonaya inay darankooda muujiyaan inaan waxba laga bedelin khamiistii maalinta khamiista lasoo baxayo ay soo diyaargaroobaan isku diyaariyaan xafiisyada iyo isku diyaariyaan yimaadaan santarada aan ugu baaqnay haddii alla ka dhigo uguna baaqi doonno usoo gudbin doonno waxaa intaa dheer gudoomiye xamarji iyo gudoomiye cabdalle iyo xogayaha axmed shukri doctor axmed shukri waxay saaka ka qayb galeen shir aan noo diray oo ay wasaaradda daakhiliga iyo xukuumadda kala qayb galeen iyaga iyo guddoomiyaha xisbiga ucud oo hogaaminaya waftiga oo laga wada hadlayey mudaharaadka dastuuriga ee sharcigu siiyey muwaadiniinta inay ammaankooda sugaan dadka mudaharaadaya taana waa la isla qaatay siday ii sheegeen wafdigii ka qayb galay ama xubnihii ka qayb galay waa la isla qaatay way la qaateen xukuumaddu in mudaharaadkaa silmiga ay dhaco in mudaharaadkaa silmiga ay waxa weeye ammaankooda la sugo dadka waxa weeye mudaharaadayaasha ah
cododkaas aad maqlayseen oo markaa xubnaha xisbiyada mucaaradka maamulka somalilan ah wuxuu u dambeeyey warkii waryahayga axmed maxamuud dool oo hargeysa kasoo diray warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho waa nagintaa qaatan dhegeystaaya cidduu sheega waxay dib u heli kartaa og internet-kan ku leenahay radio dalsan dotcom aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel